أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما bعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة الxaj casharkeena uu ka bilaabmayaa aayadda afariyo tobnaad allah wuxuu leeyahay in allaha allah yudkilu wou gelinayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen wacamiluu sameeyeen aلصaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin jannooyin ayuu gelinayaa beerayaal jannaadka oo tajrii ay qulqulayso ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda geedaheeda iyo daaraheeda hoosteeda ay qulqulayaan al-anhaaru webiyaalo ina allaha alle yafcalu wou sameynayaa maa waxa yuriidu uu doonayuu sameeyaa alle markaa markii allah subxaanahu watacaala uu kasoo hadlay dadka ilaahay qeyrkii caabudayo iyo nafciga ay ka raadinayaan inuu yahay nafci aada u fog oo bimacnaa wax nafciyaba inayna lahayn ayaa wuxuu daba dhigay alleh ciddii caabuddo sida uu u anfacayo oo uu jannooyin iyo u gelinayo meesha asnaamta ciddii cibaadadooda ka tagtana aynan ciqaabi karin qofkii caabudana aysan waxba u taraynin laakiin allah subxaanahu watacaala ciddii isaga caabuddana waxbuu u tarayaa oo wuxuu gelinayaa markaa janno ciddii cibaadadiisa ka tagtana waa naarayaa oo anfac iyo nafci iyo dur labadaba waa leeyahay alleh marka allah wuxuu leeyahay in allaha alle yudkilu wuxuu gelinayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyeen asaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin jannooyin ayuu gelinayaa tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda al-anhaaru webiyaalo in allaha alle yafcalu wuu sameynayaa maa waxa yuriidu uu doonayo alla sameeyaa oo iraadadiisa ayuu ku socdaa cid qasbi kartaa ma leh man kana yadunu an lan yansurahu allahu fi ddunyaa waalaakhira man qofkii kaana ahaaday yadunnu inuu u malaynayo an lan yansura inuusan u gargaaraynin hu nebi muxamed allahu alle allah inuunan u gargaaraynin nebigiisa muxamed qofkii sidaa maleeyey fi dunyaa adduunyada dhexdeeda inuunan ugu gargaaraynin waalaakhirati aakhirada dhexdeeda uunan ugu gargaaraynin falyamdud ha taagto bisababin xarig ha taagto ila samaa'i kor xaggeeda ha u taagto xarig ee ha isku ceejiye markaasi huma markaa dabadeed liyaqdac ha gooyo xarigii falyandur ha fiiriyo hal yudhibanna inuu tagsiinayo ma tagsiinayaa kayduhu isaga ficilkiisa iyo shirqoolkiisa maa yaqiidu haydahu caradiisa ma tagsiinayaayo ma ku cilbaxayaa ayb aayaddan dhowr weji oo tafsiira ku jiro waxaana asal u ah man kaana yadunnu an lan yansurahu damiirka damiirkan meesha uu u noqonayaa asal ah xaggee loo celinayaa anlan yansura hu-dan ayb mufasiriinta agharkooda waxay leeyihiin waxaa loo celinayaa allah nabiga sala alla ly slam walow yaanba lasoo sheegin nabiga sala allahu alayh waali wasalam oo yaanba lasoo xusine haddana siyaaqa yaa laga garanayaa mar haddii iimaan la sheegay ina aladiina aamanuu haddii la yidhi cidda la rumaynayaa waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mar hadday sidaa tahay waa ku jiraa marka nebiga halkaas ayaa sheegiisu laga fahmaa damiirkan marka waxay yidhaahdeen isaga ha loo celiyo ayb luqada carabigana hadde shayga qasab maaha waxaa loo celinaya damiirka mar walba in la sheego oo qur-aanka waxaa ku jirto xataa tawaarat bilxijaab xataa tawaarat hiya hiyadaasuna waa qoraxda qoraxna lama sheegin aayadda maynan ka hadlin laakiin siyaaqa ayaa laga gartay waa loo celin karaa marka min baabi xataa tawaarat bilxijaab ayb marka sidaa marka lagu wado oo damiirka nebiga loo celiyo sala allahu calayhi wasalam macnuhu laba macnaa kasoo baxaysa marka macnaha loo badan yahay waxa uu sii yahay qofka u malaynayo in nb yacni in nebi moxamed aan loo gargaareynin oo adduunyada iyo aakhirada gargaar uunan helaynin diintiisa aan la taam yeelaynin qofka sidaa yacni malaynayo ee ha iska dhinta waayo macnaha ilaahay shaki la-aan waa kii nebigiisa u gargaaraye ciilka si kale uga baabi'i maaye ha ismarjiye marka nacam falyamdud bisababin ila samaai bisababin xarig ayaa laga wadaa ila samaa'ina saqafkaa laga wadaa kullu maa calaaka fa huwa samaa-un wax walbo adiga kaa sarreeya waa samo ayaa la yidhaahdaa marka falyamdud bisababin ila samaai xarig saqafkiisa ha ku taagto waa ha ku xirto dabadeedna ha isku marjiyo xariga ha jara marka nacam meesha isaga ka haysa dhulka uga hayso ha gooyo sidaas marka ha ku dhinto ha isdeldalow nacam bal arrintaa iyada ah in gargaarka alle ay ka baajinayso nebi nebiga sala allahu calayhi wasalam yacni waxay tahay war arrinkan aada ka ciishoon tahay arrin aada tabar u haysa maahan way haddii aada marka sidaas u malaynayso iska dhimo waay marka ayb oo ismarji oo sidaas marka yeel macnaha loo badan yahay sidaas waay marka macno labaadaa jiro iyadoo damiirka nebiga weli loo celinayo macnaha labaad wuxuu yahay qofka u malaynayo alleh inuu nebi moxamed u gargaareynin falyamdud bisababin ila samaa-i xarig samada ha u taagto samada hadda marka waxaa laga wadaa cirka leanna nebigu waxyiga cirkow uga imaadaa nasrigana cirkow uga imaadaa xaggiisa bal ha ka jaro waa kaasahay nacam hadduu isagu ka jari kara ha ka gooyo labadaa macnoba way ku jiraan aayadda tafsiir saddexaad baa jiro allan yansurahu in loo celiyo manka aqrabu madkuur tafsiirkaa marka saddexaad wuxuu noqonayaa man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba yadunnu inuu u malaynayo an lan yansura inuunan gargaareynin hu isaga mankaasi allaahu alla inuunan gargaareynin gargaarkana maxaa laga wadaa risqi uunan siineynin oo carabta yacni waxaa aada shaa'ic ugu ah inay yidhaahdaan masalan qofkaasi waa ii gargaaray iyo u dhahayaa bimacnaa waa i arsuqay man yansurunii nasarahu llahu qofkii ii garga yacni risqi aniga isiiyo allah siiyo risqi waay marka qofka u malaynayo alle inuusan arsuqaynin adduun iyo aakhiro dhexdeeda uunan ka arsuqaynin sidaa qofka u malaynayo falyamdud bisababin ila samaa xarig kor ha u taagto ayib oo markaa yacnii ha is ceejiyo oo ha ismarjiyo mar walbaa ilaahay cid walbaa waa arsuqayaa aduu macno sidaasana marka way tilmaameen laakiin labada macno hore aada u xoog badan weliba kan hore man qofkii kaana ahaaday yadunnu inuu u malaynayo an lan yansura inuusan u gargaareynin allaahu alle hu nebi moxamed inuunan u gargaareynin qofka sidaa moodayo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda inuunan ugu gargaareynin u malaynayo iyo wal aakhirati aakhirada dhexdeeda falyamdud ha taago bisababin xarig ha taagto ila samaa-i kor xaggeeda ha u taagto oo gurigiisa saqafkiisa xarig ha kusoo xiro dabadeed qoorta ha iskaga qabto ha isku marjiyo oo ha isku ceejiyo huma markaa dabadeed liyaqdac ha jaro xariggii marka hoos ha ka jaro ayb meesha isaga iyo yacni dhulka iska hayso ayb falyandur ha fiiriya markaa hal yudhibanna ma tagsiinayaa kayduhu ficilkiisaas uu sameynayo maa yaqiidu ay qaydahu caradiisa maada masderiya maa yagiidu ay gaydahu waxa uu ka ciishoon yahay bal inuu ka tegaayo ha arko yani ka tegi maayo waay macnaha ayb mawsuulana maada waa laga dhigi karaayo alladii yagiiduhu caa-id baa usoo qadari yacnii kollaba si kastood iskugu daydaan diinta un waa ilaahay nebigiisa waa u gargaaraya idinka unbaa markaa yacni waxaad noqonaysaan dad un ciil uu googooynayo wakadalika anzalnaahu aayaati bayinaati waana allaha yahdii man yuriid wakadalika wahaakadaa sidaa oo kale ayaa anzalnaa aanu usoo dejinnay hu qur-aanka aayaatin xaal uu yahay aayado aayaadka oo bayinaatin cadcad isagoo abaan qur-aankii soo dejinnay wa ana allaha alle yahdii waa hanuuninayaa man ayuu hanuuninayaa yuriidu ou doonayo wakadalika bimacnaa wahaakada ama wamithlu dalika kaagaas oo kale sidaa aayaadkii aan u caddaynay ayaanu anzalnaa soo dejinnay hu qur-aankii aayaatin isagoo aayado ah aayaadka oo bayinaatin cadcad wa ana allaha allana yahdii waa hanuuninayaa man ayuu hanuuninayaa yuriidu ou doonayo ciddii isagu ou rabo hanuuninayaa waaxidi waxa uu yidhi hadihi l-aayatu aayaddan daliilun waxay tusaysaa calaa ana milaaka alhudaa hanuunka midka haysto oo iska leh hanashadiisa iyo wadalaalati baadida hanashadeeda manuutun waxay ku xiran tahay biliraadati yacnii arrinka hanuun iyo baadi wuxuu kusoo koobmayaa waxay ku xiran yihiin labaduba iraadada alle ciddii alla ou doonay baa hanuunayso alle ciddou doono ayaa baadiyoobaysa oo dhumayso ayb takdiiban lilqadariyati aayadda marka qadariyada bay warkooda beeninaysaa ayb iraadada la sheegayana waa iraada kowniya qadariya oo koonkan wax ilaahay ounan doonin ma ka soco karaan maxaa yeele ilaahay waa qadiir qadarkuna waa qudrat ullaahi ilaahay qudradiisa ina aladiina aamanuu waladiina haaduu walsaabi'iina walnasaara walmajuus waladiina ashrakuu ina allaha yafsilu baynahum yowma alqiyaama ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu iyo huudoobay iyo wsaabi'iina saabi-iintii iyo walnasaaraa nasaaradii kirishtankii iyo walmajuusa kuwa dabka caabuday majuusta ah iyo waladiina kuwa ashrakuu shirkiga falay ina allaha alle yafsilu uu kala bixinayaa beynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayuu alla kala saarayaa uu kala bixinayaa ina allaha alle shahiidun midkii xaadir oo goobjoog ah waaye calaa kulli shay-in shay dhammaantiisa korkiisa midkii ilaahay og oo goobjoog u ah waaye lix qolaa marka halkan lagu sheegay mu'miniin iyo yahuud saabi-iin nasaara majuus iyo mushrikiin hadhowna waxaa la dhihi doonaa haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim haadaani labadan kooxood markaa macnuhu wuxuu u dhacayaa muslimkiina waa koox shantan kalena waa koox oo kufriga ay wadaagayaan ayb haddana halkan waa lagu kala dhigdhigay marka alla wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyeen oo iimaanka dhabtaa laga helay iyo waladiina kuwii haaduu iyo huudoobay wasaabi-iina saabi-iinna suuratu lbaqara iyo waxaan kusoo marnay suuratu lmaa-ida qolooyin marka waxay ahaayeen ciraaq iyo dhulkaa joogi jiray ee iyagu markaa bacdi ahlilcilmi ay yidhaahdeen kutub ayay haysa jireen walnasaaraa iyo nasaaradii kirishtankii walmajuusa iyo majuusta kuwa caabudo dabka iyo waladiina kuwa ashrakuu shirkiga sameeyey dhammaan hadda waladiina ashrakuu hadda mushrikiin quraysh unbaa yacni ayaa loo jeedaa macnaheeduna maaha kuwa kale inaynan mushrikiin ahayn iyagaba waa yihiin laakiin kuwan kuwa maadaama magacoodii la xusay ayaa kuwan marka yacni wasfigooda unbaa marka loo daayey oo loo sheegay ama kuwa aan kitaab shubhadiis haysanin baa laga wadaa oo iyaga markaa cabadat lawthaan iska ah ina allaha alle khabarka marka ina aladiina inadaa hore khabarkeeda jumladan damba waay ina allaha alle yafsilu wuu kala bixinayaa beynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kuwana jannaduu gelinayaa kuwana naar buu ku abaalmarinayaa kuwa wejigooda waa madoobeynayaa kuwana wejigooda waa dhalaalinayaa waa iftiimayaan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh ilaahay baa marka kala saarayo in allaha alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qad shahiidun midkii goobjoog u ah waaye alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi samaawaati waman fi lard alam tara ay alam taclam miyaadan ogaanin oodan garanin ana allaha alle yasjudu lahu inuu waxaa u sujuudayo alle man baa u sujuudayo fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo waman ayaa u sujuudayo fi lardi dhulka korkiisa ahaaday oo makhluuq ah washamsu qoraxdii baa u sujuudayso waalqamaru dayixii baa u sujuudayo bisha waalnujuumu xidigihii baa u sujuudayaan waaljibaalu buurihii ayaa u sujuudayo waashajaru geedihii baa u sujuudayaan waaddawaabbu xoolaha dhulka ku kutubo ama wax allaale waxa dhulka korkiisa ku socdo ee xayawaan ayaa u sujuudayo wa kathiirun in badan ayaa u sujuudayaan min annaasi kuwaasoo min annaasi dadkii ka mid ah iyo wa kathiirun in badan ayaa u sujuudayaan alle kuwa oo xaqa uu waajibay alcadaabu cadaabka calayhi korkiisa uu ku waajibay waman qofkii yuhiinillaahu alla ou daraabo ou ihaanaysto u dulleeyo famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin mid maamuusaa ma leh cid karaamo iyo maamuus u yeeli kartaa ma leh in allaha alle yafcalu uu samaynayaa maa wixii yashaa-u ou doonayo alla samaynayaa ayb aayaddan marka alle haddii marka khalqigiisa qaar ay ku gaaloobeen dee wax ilaahay u sujuudo waa badan yihiin waxaa ilaahay u sujuudayana qaarna dawaaciyatan bay ilaahay ugu sujuudayaan iyagoo rabo qaarna waxay ilaahay ugu sujuudayaan iyaga oo dhibsanayo ama nacayo bay rabbi u sujuudayaan subxaanahu wa tacaala marka alla wuxuu yihi alam tara ay alam taclam ru'yadaani waa ru'ya qalbiya alam taclam alam tara ay alam taclam miyaadan ogaanin ana allaha alle yasjudu lahu inuu u sujuudayo isaga man inuu u sujuudayo duul fi samaawaati ku sugan waa malaa-igta iyo wa man inuu u sujuudayo fil ardi dhulka korkiisa ku sugan jinni iyo insi washam iyo washamsu qoraxdii inay alle u sujuudayso miyaadan ogaanin waalqamaru dayxi inuu alla u sujuudayo waalnujuumu xidigihii waaljibaalu buurihii waashajaru geedihii ashajaru marka waa ismu jinsi geedo dhan baa loo jeedaa waana yacnii shajaratun marka la yidhaha iyo shajarun ta-daasi mufradka iyo jamaca iyo kala farqine ayb waana luqada carabiga waa ku badan tahay shajarun waa geedo shajaratunna waa hal geed baqaratun waa hal sax waaye baqarunna waa lo jinsiga lo-doo dhan baa laga wada haddaan ta la gelinin ayb tamratun waa hal timir tamrunna waa jinsiga timiroo dhan ayb washajaru iyo geedihii ayaa alla inay u sujuudayaan miyaadan ogeyn macnaha ayb wadawaabu iyo waxyaabaha wax kastoo dhulka korkiisa ku kutubayo yani markaa geed iyo dawaabta say ilaahay ugu sujuudaan hooskooda ilaahay u sujuudaya ama waxaa laga wadaa sujuudda amarka alle ayay u hoggaansan yihiin ilaahay bay u hoganayaan oy u khuduucayaan waxaa ilaahay marka uu ka rabo ayay samaynayaan labadaa macnaa marka sujuudda jamaadaadka lagu macneeyey ayb wa kathiirun in badan ayaa inay ilaahay u sujuudayaan miyaadan ogeyn kuwa oo min annaasi dadkii ka mid ah wa kathiirun min annaasidan marka waxaa laga wadaa wa kathiirun min bani aadama wahum lmu'minuuna mu'miniintaa loo jeedaa in badan oo bani aadamka ka mid ah inay rabbi u sujuudayaan miyaadan ogeyn waa markaa waxaa laga wadaa mu'miniintii wa kathiirun in badanna xaq wa kathiirun iyo in badan kuwa oo xaqa oo waajibay alcadaabu cadaabka caleyhi korkiisa kuwana marka waa gaaladii ilaahay diiday ku kufriyey ee marka gaaladan cadaabka u waajibay say iyaga ilaahay ugu sujuudayaan aayadda tafsiir laba tafsiir baa ku jirto mowdica icraabta ayayna u laabanayaan labada tafsiirba tafsiirka koowaad waa kaan hadda marnay wa kathiirunta in lagu cadfo waxyaabihii kasoo horreeyey macnuhuna markaa uu noqdo in badan oo cadaab ku waajibay way sujuudayaan hooskooda waay waxa sujuudayaan suuratu naxlina waa kusoo marnay yatafaya-u dilaaluhu can ilyamiini washamaaili sujadan lilahi wahum daakhiluun macnaha marka sujuuduhum waa sujuudu dilaalihim hooskooda ayaa ilaahay u sujuudaya ayb macna saas waa macnaha kale in laga gooyaba oo la yidhaha wakathiiru min annaasi warkii waa dhammaaday wakathiirun xaqa calayhi lcadaabna jumla mustanafa laga dhigo macnuhu ay tahay wakathiirun in badanna xaqa waxaa waajibay calayhi korkiisa alcadaabu baa ku waajibay muxuu ugu waajibayna litarkihim assujuuda ay ka tageen maadaama ilaahay ay u sujuudi waayeen cadaabaa kuwaas ayaga u waajibay marka haddaan tafsiirkan dambe qabsano wakathiirun xaqa calayhi alcadaab kuwaasi iyaga yacnii maynan sujuudin marka oo kuma jiraan waxa ilaahay u sujuudaya ka mid maaha ayaga marka saa darteed inay ka tageen baana cadaabka u keentay labadaa tafsiir baa marka aayaddan ku jirto waman qofkii yuhinillaahu alla uu ihaanaysto uu daraabo oo uu ilaahay dulleeyo famaa lahu uma sugnaanin kaasi min mukrimin axad maamuuso oo karaameeyo karaamo u yeelo uma sugnaanin ruux marka ilaahay kufri ku dulleeyey cid karaamo meel uga keenaysaa ma jirto ayb marka adduunyadooda miyaynan karaamo u keeni karin maya adduunyada ay haystaan karaamo u keeni mayso oo dulliga kufriga iyo midka macsiyada iyo weligood ma faaruqahay walidalika ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yihi falaa tucjibka amwaaluhum walaa wlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati اddunyaa maalkaaba ay ku cadaaban yihiin ayb dumaniino ma haysto farxad ma haysto isaga dhan qalaq iyo argagax baa dilay adduunyada sida uu rabana ma helaayo inuu sida uu rabo helana waa rabaa haddii uu waayo sida uu rabana murug iyo dhibaa u imaanayo wuxuu isku sabarsiiyey ma qabo waa dullaysan yahay qofkaasi marka ihaanaa haysato xasanulbasri wuxuu dhihi jiray wain daqdaqat calayhim alkhuyuulu fardaha si kasta oo ay fardaha ula dhaqdhaqaaqaan oo ay ayagu intay dhar fiican soo gashtaan oo qurux badan oo farda fuulaan fa ina dulla almacsiyati laa yufaariquhum macsida ay ku jiraan dulligeeda ma faaruqahay marka alla wuxuu leeyahay waman qofkii yuhinillaahu alla uu ihaaneeyo uu dulleeyo famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin mid maamuusaa ma leh oo uma sugnaanin in allaha alle yafcalu uu samaynayaa maa wixii yashaa-u uu doonayuu samaynayaa qolyihii marka lixda ahaa iyo hadda laba laga dhigayaayo mu'miniin iyo inta kasoo horjeedo gaalo ah marka alla wuxuu leeyahay haadaani labadaani kuwaani khasmaani kuwa doodaya waaye ayb khasmaani kuwa doodaya waaye oo dood baa ka dhaxayso ikhtasamuu way doodeen fii rabbihim fii sha'ni rabbihim ama fii diini rabbihim rabbigood diintiisii bay ku doodeen faaladiina kuwii kafaruu kufriyey qudqudicad waxaa loo googooyey lahum iyaga waxaa loo jaray hiyaabun dhar baa loo jaray dharka oo min naarin naar ka ahaaday yusabu waa lagu shubayaa min fowqi ru'uusihim madaxyaalkooda korkooda xaggiisa looga soo shubayaa alxamiimu biyo aada u kulul ayaa xagga madaxa looga soo shubayaa yusharu waxaa la dhalaalinayaa bihi bidalika alxamiimi biyaha kulul waxaa lagu dhalaalinayaa maa waxa fii butuunihim calooshooda ku sugan oo mandhicir iyo calool iyo waxa ku dhex jira abaa lagu dhalaalinayaa iyo waljuluudu maqaarkii baa la ayaa lagu dhalaalinayaa biyahaas kulul walahum waxay leeyihiin maqaamicu burusyaalo min xadiidin bir ka ahaaday burus marka bir naareed ka ahaadayna waa leeyihiin kulamaa ciilkaa uga daran marka kulamaa markastoo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay baxaan minhaa min annaari naarta xaggeeda inay ka baxaan ay doonaan min ghamin min ajli ghamin murug darteed iyo ciil dartiis mar allaale markay sidaa doonaan uciiduu waa la celinayaa fiihaa naarta dhexdeeda lagu celiyaa wa yuqaalu lahum waxaana la dhahayaa duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaabka wax gubayo dhadhamiya ayaa la dhahayaa marka halkan alla wuxuu leeyahay haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim aayadda waxaa la yidhi waxay kusoo degtay dagaalkii beder markii uu dhacay ayaa inta aan dagaalkii la gelin carabta dhaqankooda waxaa ahaa mubaarasa yacnii aan isu soo baxno idinkana dad soo bixiya innagana dadaan soo bixinaynaa marka hore iyaga qacda ha iska suraan kadibna markaa dagaalku saa uu ku dhaco ansaar baa damacday inay soo baxaan markaasay quraysh diiday oo waxay yidhaahdeen maya dadkeennaan rabnaa marka ayaa nebigu sal lla ly slam wuxuu soo saaray cali bnu abi aalib iyo xamsatu bnu cabdilmualib iyo wuxuu soo saaray nin kale oo isaguna reer bani cabdilmualib ah ayb iyou soo bixiyey oo alxaaris bnu cabdilmualib uu dhalay saddexdaa markii lasoo saaray iyagiina markaa weliid iyo cutba iyo shaybay soo bixiyeen saddexdan iyo saddexdan markay iska hor yimaadeen marka waa waa la isqaabilay marka xamse iyo cali ninkii ku aa nin walbaa ninkii ku aadanaa waa ka takhallusay ninkii kale iyo qoladan kale koodii oo isku aadanaa laba nabar oo dhaawac bay isweydaarsadeen cali iyo xamse marka way ugu tageen kadib marka waa kii marka way dhammaystireen waana soo qaadeen ninkoodii marka saxaabadu waxay dhihi jireen calina uu dhihi jiray aayaddan waxaan filayaa inay innaga nagu soo degtay haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim labadan fariiq isku qabiil waaye wax kale laakiin iskuma haystaan fii rabbihim fii diini rabbihim ayay isku hayaan kuwaanna marka shirki iyo gaalnimo ayaa madaxa u saaran kuwanna marka ilaahay keliya hala caabudo dhibka hala daayo ayaa iyaguna mabda-ooda uu yahay marka mabda ay isku diideen ay labada qolo mabda-ana waxa uu noqday waa mabda diin ilaahay ku salaysan wax kale iskuma hayaan aayadda marka iyaga ha kusoo degto laakiin waa caam alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab gaalo iyo muslimiin maxay isku hayaan fii rabbihim dooda ka dhaxaysa waa ilaahay hala caabudo iyo maya dadku xor ha iska ahaadaan wax allaale waxay doonaan ha caabudaan mabaadi'da ha lagu saleeyo xornimo taas weyaan waxaa laysku hayo adduunyadana ka dhammaan mayso in doodu ay halkaa taagan tahay ayb qofka marka de labadaa koox unbaa jiray awal intii maka la joogay muslimiin iyo gaalo madiine markii la yimid koox saddexaad baa soo korortay oo iyaga qalbigana gaalada ka raacsan afkana mu'miniinta u sheego inay la jiraan kuwaa marka munaafiqiin baa la yidhaha meelo badan aan kusoo marnay suuratu lbaqara awaa-ilkeeda iyo suuratu suuratu nnisaa iyo suuratu tawba iyo meelo badan baan kusoo marnay kuwaa marka iyaga mar allaala marka gaaladu ay mabda' la imaadaan oo ay diinta ku durayaan kuwaan marka iyaga waxaa weeyaan mabdi-ii bay u taagan yihiin waa garab siinayaan waa waa garab taagan yihiin mar walba sababta keenaysana de waxbaynan aaminsanayn muuqaalkooda iyo jasadkooda mu'miniinta la joogo laakiin qalbiga gaalnimadaa uga jirta marka gaalkii mararka qaar iyagaaba ka horeynayo shubhad kasto iyo dibindaabyo kasta oo gaalku diinta la damacsan yahay iyaga waa u tabriiriyaanoo waxay iska dhigaan dad muslimiina haddana ku qanacsan inta safka muslimiintana khilaafay dhex dhigayaan marka zaman walbana marka waa jiraan munaafiqiinta oo hadday zamankii nebigoo joogo ay jireen ee waqtigan inay jirayaan iyadu ma la baciidsanayan ilahan ka magan galna marka alla wuxuu leeyahay haadaani kuwan labadan labadan qolo khasmaani weeyaan kuwa doodayo ayb khasmaani marka ay fariiqaani yakhtasimaani laba kooxood doodaya ikhtasamuu way doodeen fii rabbihim fii diini rabbihim fii tawxiidi rabbihim rabbigood towxiidkiisiibay ku doodeen faaladiina kuwii kafaruu kufriyey qiyaamihii marka sida loo kala bixinayo faaladiina kuwii kafaruu kufriyey qudicat lahum waxaa loo googooyey hiyaabun dhar min naarin dharka oo min naarin ka ahaaday dharka marka la rabo in la tolo maxaa la sameeyaa marada daaqada ah waa la googooyaa somaa shaati baa laga dhigayaa surwaal baa laga dhigaya waa la jaraa dadkaani marka dhar naareed baa loo gooyey iyaga marka waa tacbiir aada u cajiib badan oo dadku ay fahmi karaan qofku wuxuu leeyahy waa baxayaa dukaanka harqaankan tegayaa dharan maraan soo goosanayaa ayuu leeyahy kuwana hadda marka maxaa laleeyahy waxaa loo gooyey dhar waa lagu cabiray marka naartaabaa ugu jirta walciyaad dharkiibaaba olol iyo naar ah dharkaagana aduu kula xiriiraa dabcan waa kula xiriiraa meelaad ka aadi kartid ma laha orana waxaan soo marnay saraabiiluhum min qatiraan watakshaa wujuuhahum nnaar fii suurati ibraahim qudicat lahum waxaa loo googooyey hiyaabun dhar baa loo gooyey ay khiitat lahum waa loo tolay way wa jucilat labuusan lahum dhar baana looga dhigay ayb dharka oo min naarin dab ka ahaaday yusabu waa la shubayaa min fawqi ru'uusihim madaxyadooda korkooda xaggiisa waxaa laga soo shubayaa alxamiimu biyo aada u kulul ayaa xagga sare madaxyadooda korkooda looga soo daadinayaa oo looga soo shubayaa madaxii marka biyo kulul oo naareed baa lagu shubayaa ayb yusharu waa la dhalaalinayaa bihi bidalika alxamiimi biyahaas kulul ayaa lagu dhalaalinayaa maa waxa fii butuunihim calooshooda ku sugan axshaa'uhum waxa uurku jirtooda uurku jirta biyaha kulul baa lagu shiilayaa fii suurati moxamed muxuu alla leeyahy wasuquu maa-an xamiiman faqadaca amcaa'ahum biyo kulayl badan baa la waraabiyey mandhicirkii baa go-go-ay marka ayb marka yusharu waa la dhalaalinayaa bihi bidalika alxamiimi biyaha kulul maabaa lagu dhalaalinayaa waxa fii butuunihim uurku jirtooda ama calooshooda ku sugan iyo waljuluudu haragooda maqaarkoodana waa lagu dhalaalinayaa biyaha kulul walahum waxay leeyihiin maqaamicu burusyaalo maqaamic waa jamcu miqmacin ama miqmacatin asalkuna marka waxaa weeyaan oo qamactu ra'sahu madaxan ka garaacay idaa darabtahu darban caniifan qofka markaad si daran u garaacdo oo aada intaad bud u qaadato madaxa kala dhacdo ayaad waxaad leedahay qamactu ra'sahu marka maqaamic marka la yidhaahdo miqmacatun waa ismu aalo way ismul aalo waayo mifcalatun iyo waa tii lagu keeni jiray marka aalad wax lagu tumo oo aalad naareed ah ayaa marka u sugnaaday kuwaasi oo min xadiidin bir ka ahaa marka malaa-igtaa wadato iyagay ku ciqaabaysaa kullamaa markastoo araaduu kullamaadan uciiduuda dambaa lagu tacallujinaya leanna waa daraf ileene meeluu ku tacalluquu rabaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa kullamaa markasta oo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay baxaan minhaa min annaari naarta inay ka baxaan min hammin ciil dartiis iyo murug darteed uciiduu waa la celiyaa fiiha fi naari naarta dhexdeedaa lagu celinayaa ayb marka min hamin minta ku jirtaa laba wejba waa ku bannaan tahayo ee tacliiliye in layska laga dhigo min ajli hamin mar allaale markay damcaan inay ka baxaan naartaasi murugta darteed iyo ciilka iyo dhibka hayo inay dartii uga baxaan ay raboodaan waa lagu celinayaa quus waayo marka qofkii marka waa quusanayaa meel dhib adoo ku jiro inaad ka baxda markaad isku daydaba haddana dib lagu celiyo ayb minta waxaa kaloo laga dhigi karaa in minhaada hore in laga bedelo bedelu ijtimaal ahaan oo markaay noqoto kulamaa markastoo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta xaggeeda min hamin min hamihaa murugteeda xaggeeda inay ka baxaan mar allaale markay rabaan raboodaan uciiduu waa lagu celinayaa fiiha fi nnaari naarta dhexdeedaa lagu celinayaa wa yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa duuquu dhadhamiya cadaaba alxariiqi cadaabka wax gubaya dhadhamiya ayaa la dhahayaa naarta culimada waxay ka alifeen qaarkood kutub ibnu rajab wuxuu leeyahy kitaab la yidhaha altakwiifu min annaar naarta iska cabsigelin la iska cabsigelinayo wuxuu ka qoray marka wax allaale wixii naar ku saabsan oo ama qur-aanka kusoo arooray ama sunnada kusoo aroortay ama tafaasiirta saxaabada ku yimid marka albaabadeeduu ka hadlayaa godadkeeduu ka hadlayaa waadiyadeeduu ka hadlayaa carunkeeduu ka waramayaa dadka naarta gelayo khalqigooda sida uu u yaallo ayuu ka waramayaa wax badan ayuu ka waramayaa aad baana qofka uu u cabsi gelina dadka mu'miniintana waxaa lagu yaqaanaa inay aada naarta uga cabsadaan leanna waa shayga alla uu noogu goodiyey weyn waa shayga keliya oo alla uu noogu goodiyey weyn dalika yukhawifu llahu bihi cibaadahu yaa cibaadi fattaquun alla uu yidhi markuu naarta iyo axwaa ka sheekeeyey baa waxaa alla uu yidhi kaas ilaahay baa idinku cabsi gelinayo ee addoommadeyda o iga cabsada naartaydaas ka dhowrsadoo ka cabsada marka taqwada alle mar waxaa lagu xirayaa alle isaga in laga cabsado liannahu ahlun litaqwa mar waxaa la leeyahy war naar ka cabsada mar waxaa la dhahayaa maalinta qiyaamaha ka baqa wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah intaba taqwada waa ku tacalluqaysaa ayb ina allaha yudkilu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati jannaati tajri min taxtiha alanhaar qoladii kale marka abaalmarkoodii waa kan adduunyadii waa kusoo doodeen aakhirana saana loo kala bixiyey in allaha alle yudkilu wuxuu gelinayaa aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyeen asaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin jannooyin buu gelinayaa tajrii ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo yuxallawna waa la qurxinayaa fiihaa jannada dhexdeeda lagu qurxinayaa min asaawira jinjimo ayaa lagu qurxinayaa ayb min dahabin ka ahaaday jinjimo dahab ka ahaaday yaa lagu qurxinayaa wa lu-lu-an ayaa lagu qurxinayaa jawharado iyo luul wa libaasuhum dharkoodu fiihaa jannada dhexdeeda ay ku labisanayaan xariirun xariir waayo waa dhar aada u jilicsan oo gacanta iyo korka oo aada u jecel yahay wahuduu waa la hanuuniyey ilaa ila ayibi hada wahuduu waa la hanuuniyey ila aayibi shay aada u wanaagsan xaggii ayaa lagu hanuuniyey min alqowli xaalow ka ahaaday yacni hadalka xaggiisa wahuduu waa la hanuuniyey ilaa siraatin jid intii ka ilaa siraati alxamiidi allaha la mahadiyo jidkiisa ayaa lagu toosiyey oo lagu hanuuniyey marka alla wuxuu leeyahay ina allaha alle yudkilu ladiina kuwii buu gelinayaa aamanuu rumeeyeen wacamiluu sameeyeen asaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin jannooyin buu gelinayaa tajrii ay qulqulayso ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo yuxallowna waa la qurxinayaa oo waa la biladaynayaa fiihaa jannada dhexdeeda ayaa lagu biladaynayaa lagu qurxinayaa min asaawira mintaan marka bayaaniyana waa laga dhigi karaa libayaani ljinsi quruxdan waxaan lagu qurxinayo jinsigooda waa maxay waa jinjin jijin ama in la yidhaha minta tabciidiya laga dhigo oo yuxallowna waa la qurxinayaa fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira min bacdi asaawira jinjimaha qaarkood ayaa lagu qurxinayaa jijimaha oo min dahabin dahab ka ahaaday wa lu-lu-an wa lu-lu-an marka laba qira'a marka ku timid wa lu-lu-an in la yidhaha xafs can caasim quraa'da badankood laakiin waxay aqriyeen wa lu-lu-in marka wa lu-lu-an haddii la yidhaahdo macnaha min asaawirada ayaa lagu cadfay ayb min asaawirana xagga maxalka waxay ka tahay un fii maxalli nasbin yuxallawna waa ficil mudaaric oo mugayiru siiqa ahoo mabni lilmajhuul ah laba mafcuulow qaadanayaa waawda waa naa'ibuulfaacilki min asaawira ay asaawira waa marka mafcuulkii labaad asaawira mar haddii maxalkii uu mafcuu haddii mafcuul uu yahay maxalka uu mansuub ka yahay walu-lu-an marka xagga maxalkaa looga cadfay walu-lu-in haddii la yihaahdana de min dahabintaa lagu cadfay min dahabin min dahabin dahab ka ahaaday iyo walu-lu-in jawharad ka ahaaday ayaa la dhahay walibaasuhum dharkoodana fiihaa jannada ay ku labisanayaan dhexdeeda xariirun xariirun wahuduu waa la toosiyey oo waa lagu hanuuniyey waxaa lagu ilhaamiyey ila aayibi wax aada u wanaagsan min alqowli hadalka xaggiisa xaal uu ka ahaaday maxaa marka hadalkaa wanaagsan waa maxay ibnu cabaas laa ilaaha illa allahu wallahu akbar walxamdu lilahi wa subxaana allahi ayuu ku fasiray meeshaas marka wahuduu ila ayibi min alqowli hadalka laa ilaha illa allahu hadal wanaagsan ilayhi yascadu lkalimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacuhu wahuduu waa la hanuuniyey ila ayibi ayaa lagu hanuuniyey shay aada u wanaagsan intii ka abaa lagu hanuuniyey min alqowli hadalka xaggiisa xaal uu ka ahaaday kaa wanaagsanna hadalkaa wanaagsan marka waa kalimatu tawxiid wahuduu waa la hanuuniyey ilaa siraati alxamiidi ilaa siraati almaxmuudi allaha la mahadiyo jidkiisaa lagu toosiyey kuwaasi ina aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili اllahi walmasjid alxaraami aladi jacalnaahu linnaas ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey wayasuduuna celinayeen annaasa dadka kuwa ka celinayo can sabiili llahi ilaahay jidkiisa ka celinaya xaggiisa walmasjidi masjidkiina ka celinayaan alxaraami xurmada lahaa kuwa dadka ka celinayo alladii masjidulxaraamka oo jacalnaa aanu iyo aanu ka dhignay hu isaga aanu ka dhignay linnaasi dadka aanu uga dhignay sawaa-an kuwa siman aanu ugaga dhignay alcaakifu midka negida ah uu ku siman yahay fiihi isaga dhexdiisa masjidkaa dhexdiisa iyo walbaadi iyo midka meel fog uga imaanayo waman qofkii yurid doono fiihi fi lmasjidi alxaraami masjidulxaraam dhexdiisa biilxaadin ilxaadan qalooc iyo mayl iilasho xaq laga leexdo qofkii masjidulxaraamka dhexdiisa ku doono bidulmin dulmi dartii ugu doono nudiq dhadhansiineehu isaga min cadaabin cadaab intii ka baanu ka dhadhansiinaynaa cadaabka oo aliimin xanuujinay ayb marka alla wuxuu leeyahy in aladiina kuwa kafaruu kufriyey wayasuduuna ficil mudaaric iyo ficil maadi baa laysku cadfay kafaruu waa ficil maadi yasuduunana waa ficil mudaaric meeshaan marka culimada waxay yidhaahdaan mufasiriinta ama ahlulmacaaniga wayasuduuna mudaaric weeyaan siiqadiisa laakiin maadi baa laga laqbeynayaa oo waxaa la dhahayaa in aladiina kuwa kafaruu kufriyey wayasuduuna ay wasaduu dadka ka leexiyey oo ka celiyey can sabiilillahi ilaahay jidkiisa kuwa dadka ka celiyey tafsiir sidaas waaye tafsiir labaad wuxuu le maya wayasuduuna sideeda ha ahaato waxa mudaarica looga dhigayna macno weyn baa ku jiro macnaha ku jirana waxay tahay ficilka mudaaric istimraar ayuu keenaa istimraar ayuu keenaa maadaama uu istimraar iyo joogteyn uu keenayo waxaa la leeyahy nimankan waa kufriyeen dhibka dadka inay hanuunka ka celiyaan masjidulxaraamka dadka ilaahay ku caabudaya inay ka celiyaanna waaba wadaanba hadday wadaanba awalna waa ka celi jireen waana kusii socdaan macnahaas weyn baa marka ku jiro markaa waxay leeyihin sideedaay ku macno weyn tahay markaa alla wuxuu yihi in aladiina kuwa kafaruu kufriyey wayasuduuna ka celinayaan annaasa dadka kuwa ka celinayo sidaa dabciga ka dhigtay can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kuwa dadka ka celinayo ilaahay alla caabudo marka la yidhaaha buu wuxuu dhahayaa maya maxaa ilaahay keliya loo caabudayaa ee hadda lafteeda waxaad arkaysaa mararka qaar qofku markuu inta meel kelmad baad meel ka sheegaysaa waxaad leedahay war ilaahay keliya hala caabudo cid kale yaan la caabudin cibaadada nebi iskama laha malag ma leh allaa leh keliya qof baa wuxuu ku leeyahay anigu warkaas war baa iga raacay ee warkaas maxaa kaa raaci kara adiga xeradaadana laguguma haysto gurigaagana laguguma haysto wax ilaahay leeyahay baa ilaahay keliya alla siiyo la yidhi warka adiga kaa raacaya maxay tahay waa shaydaan un qofkaasi nasiib daro yacni dad noocaasa yacni mar marar badan iyo waqtiyo badan baad arkaysaa goobaha dadka isugu yimaado war qofkaani ilaahay hala caabudo keliya buu yidhi waxaagiina kaama haysto warka adiga kaa raacaya iyo edab darada ninkani uu ku hadlay maxay tahay taa marka waxaad fahmaysaa marka xaalkeenu fara inuusan ka qodnayn weli dadkana gardaradooda iyo garsoor xumadooda marka sidaa ay dhacdo goobta xogaa lagu buuqo ee waxay leeyihiin wadaadadan hala kala qabto nin maskaxdiisa isticmaalaya male ogow ninkani cid ma caynina war ilaaha cibaado iskala ilaahay keliya hala caabudo wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shay-an buu yidhi ka kale maxay u dhihi waayeen war ninkaani wax ma sheegin qaldan xaq ilaahay leeyahow ka hadlay adiga kuma dulminin ma dhahayaan mar kasta uun wadaadadan ama mid walba waa saxan yahay bay leeyihin ama waana wareeriyeen bay dhahayaan caamadu ama wadaadadan naga kala qabtay leeyihiin dulmigaas marka inta lagu jiro oo layska dhigaayo dad qofka uu iska dhigayo qof doqon ah oo dabaal ah oo aan waxba fahmaynin intuu iska dhigayo takaafulaa la yidhaha wax waa fahmi karaane waa ismoogeysiin waay macnaha xaqiiq jirto inaad ismoogeysiiso ma fiicno marka in aladiina kuwa kafaruu kufriyey wayasuduuna ka celinayeen annaasa dadka can sabiili llahi ilaahi jidkiisa kuwa dadka ka celinayo waalmasjidi iyo masjidkii alxaraami xurmada lahaana kuwa dadka ka celinayo alladii masjidka oo jacalnaa aanu ka dhignay hu isaga linnaasi dadka aanu uga dhignay sawaa-an aan uga yeelnay jin kuwa dadka ay ku siman yihiin sawaa-an jin aanu ka dhignay kuwa markaa yacni mid alladii masjidka oo jacalnaa aanu ka dhignay hu isaga linnaasi dadka aan uga yeelnay sawaa-an miday ku siman yihiin alcaakifu midka negida ku ahoo degan meesha fiihi dhexdiisa degan iyo walbaadi midka meel dheer uga imaanayo fog ayb haawo marka khabarkii in aladiina kafaruu waa maxduuf maxaa lasoo qadarayaa marka halakuu wa khasiruu kuwa sidaa ah waa halaagsameen waana khasaareen ayb ama in la qadaro kuwaasi nudiiquhum min cadaabin aliim cadaab adag oo xanuun badan baan dhadhansiinaynaa labadaasba waa lasoo qadaraa innada khabarkeeda waayahay meeshan marka aladii jacalnaahu linnaasi sawaa-an laba qira'a ku jirto sawaa-an waa la aqriyey sawaa-unna waa la aqriyey sawaa-an marka la aqriyo jacalada mafcuulkeedii labaad waayo waa iska fududdahay ayib marka la yidhaahdo sawaaءn alcaakifu fiihi walbaadina aladi jacalnaahu linnaasi baa lagu istaagayaa marka ayb oo markaa yani wuxuu noqonayaa marka ama waxaa loo soo qadarayaa mafcuulo waxaa la dhahayaa alladii masjidka oo jacalnaahu aanu ka dhignay linnaasi dadka aan uga yeelnay qiblatan masjidkii aan dadka qiblada uga dhignay sawaaءun waxaa eg oo siman alcaakifu midka negida ku ah fiihi isaga dhexdiisa iyo walbaadi midka meel fog uga imaanayo sawaa-an markaan nasbinay mafcuulkii labaadoo jacaladaan ka dhignay sawaa-un markaan dhahnayna jacalada mafcuulaan u qadarnay labaad sawaa-un iyo alcaakifuna mubtadaya khabaraan ka dhignay jumlo oo jumla ismiyaanu ka dhignay alcaakifu fiihi walbaadi sawaa-un waaye intaa marka waa labada qiraaa tawjiiheeda ee ciraabta macnaha aayadda marka ta dambe marka sawaa-an markaan mafcuul labaad uga dhigno alcaakifu maxay noqone alcaakifu waxaa ku camal falaya sawaa-an yaa ku camal iyadaa rafcisanaysa sawaa-an aanu ka yeelnay miday ku siman yihiin alcaakifu iyo walbaadi waayahay sidee marka macnaahaan maxay noqone marka masjidulxaraamka aayaddu sheegtayse maxaa loo jeedaa aayaddan hadda walmasjid alxaraami xaramka oo dhan baa laga wadaa calaa qowlin xaramka oo dhan markaan dhahno de ogow markaan xaramka leenahay saddex shay baa jirto kacbada yacnii meeshan yani marada madow ay ku dadan tahay waayo kacbada masjidka ay ku dhex taallo masjid almasjid alxaraam ayaa la yidhaahdaa xaramna waa maxay xaramna waa soohodintiisu waa weyn tahay naam makoo dhan waa xaram banaankeeda xataa meelaha xaram ah naam xaramku marka aada buu u weyn yahay marka saddexdaas marka inaad kala garata waa kacbadii masjidulxaraamka oy kacbada ku dhex taalla masaajidkeeda iyo xaramka oo isagu intaas oo dhan ba ka weyn aayadda marka haddaan dhahno masjidulxaraamka bimacnaa alxaram ayaa loo jeedaa xaramka dadka say ugu siman yihiin marka aimada fuqahada qaarkood waxay yihahdeen waxay ku siman yihiin xaramka inay weyneeyaan tacdiimkiisa iyo ku-cibaadeysigiisa iyay ku siman yihiin dadka ayb macnaha marka markaan qabanno xaramka marka guryihiisa ninkii marka dadku waa yeelo karaan waa la milkin karaa ninkii marka guri kuleh meesha asaa iskale gurigiisa maahan macnuhu marka waa loo siman yahay macnaheeda nin nin ka xigaa male oo qof guri qof ku yeelan karaa male daar qof wax ka samaysan karaa male waa dhul waqaf oo ummadda dhan waqaf u ah macnahaas marka maaha markaas haddii markaan ka dhigno dadka kan joogo iyo midka imaanayo cibaadada u imaanayo waa ku siman yihiin xagga ku cibaadeysiga adiguna marka inaad ku cibaadeysato waa leedahay ninkan deganna waa ku cibaadeysan karaa laakiin nin iyo milkigiisa asaa iskale looma dhaafayo imaamu shaafici marka wuxuu u daliishaday aayado qur-aanko waxaa ka mid a aayadaha u daliishaday aladiina ukhrijuu min diyaarihim min diyaarihim iyagaa loo idaafeeyey guryaha idaafaduna maxay keenay milki ayagaa iskale marka mar haddii guryahoodii la yidhi guryaha layslama laha marka waxaa kaloo keenay xadiidkii ahaa man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin ninka guriga abi sufyaan galo guriga abu sufyaana loo idaafeeyey asaa iskale na haddaan la kala xigin lana milki karin sidaa lama dheheen waxaa kaloo keenay nebiga markii la yidhi berri xaggeed ku degaysaa ayna tanzilu hadan ama ayna manziluka hadan markaasuu wuxuu yidhi yani markuu nebigu maka sii gelayo u furanayey xaggeed maka ka degaysaa berrito markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala alla cl salam wahal taraka lanaa caqiilun daaran aw rabaacan caqiil caqiil bin abi aalib miyuu nooga tegay guri guryaba nooma dhaafin yani nebiga iyo iyo cali iyo jacfar yani ilmo abu aalib jacfar iyo cali iyo waxay ahaayeen caqiil jacfar iyo cali way muslimeen waa kuwii hijrooday nebigana waa kii maka ka baxay oo ka tegay guryihii marka reer bani haashim maka ugu yaalay abu aalib ayaa markaa hayay abu aalib markuu dhintay ee cali iyo jacfar ma dhexli karaan maxaa yeelay muslim iyo gaalay kala ahaayeen caqiil oo markaas gaal ahaa berigaas ayaa guryihii la wareegay marka oo abu aalib ka dhaxlay oo ka qaatay guryihii markuu qaatayna waa gadgatay marka intuu gadgatay ayuu gadaal dambe islaamay marka nebigu guryihiini aaway marka la yidhi wuxuu leeyahay ee caqiil miyaa wax nooga tegayba kulli waa qaatay waana iibiyey waxa mahayna way marka marka macnuhu meeshaas imaamu shaafici wuxuu ka fahmay in guri la yeelan karo maadaama haddii la kala dhexlay nebiguna ou qiray arrintaasi idan marka guryaha makaad ninkii iska lahaa iska leh lama wada lagama lama kala xigaa ma jirta marka ee aimada qaar baa waxay qabaan aayaddan daahirkeeda ayagoo qabsanayo guryaha xaramka ku yaallo lama kala xigayo abadan walidaalika cumar baa wuxuu dhihi jiray ee waqtiga xajka iyo dadku ay ay ku jiraan guri qof xiran karaa ma leh guryaha waa in la ballaqaa qofkii marka xaaji ah meeluu iska seexdan rabo guriga ugu horeeya iska gelaa waa iska seexanaya sawaan alcaakifu fiihi walbaadi laakiin cumar laftiisa waxaa soo aroortay daar ayuu maka safwaan ayuu ka gatay guri daar ou maka ku lahaa daartiiba wuxuu ka dhigay xabsi haddii marka daar qof laga gatay de waa inuu leeyahay wax looga gadanayo meeshu hadday waqaftay war iska tagaa la dhehi lahaa intaad ku noolaan kartay waa ku noolaatee bax baa la dhehi lahaa lama dhihin ama in la yiraahdo marka almasjid alxaraam qoladan dambe iyagu waxay leeyihin waxaa laga wadaa y hore masjid alxaraamka masaajidka kacbadaa laga wadaa masaajidka de cidima laha lamana kala xiga taa waa sax adu meeshaan marka mas'aladaas baa laga baxdiyaa marka lasoo koobana waa sidaas waman qofkii yurid doono fiihi fi lxarami masjidulxaraamka dhexdiisa biilxaadin ay ilxaadan qalooc iyo iilasho xaqa laga iisho qofkii sidaa ku doono masjidulxaraam dhexdiisa bidulmin dulmi dartiina markaa kula doono nudiqhu waanu dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab xaggii ayaan ka dhadhansiinaynaa cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinaya ayb meesha marka aayadan ba-da marka biilxaadin ku jirta waa sila ama zaa-ida ay ilxaadan laba tafsiir baa ku jira ilxaadkuna shirkiga waa lagu fasiray meeshaa qofkii shirki ku doonaa cadaab ayaa la dhadhansiinaya macnaha labaadna waxa uu yahay kullu shay-in wax kasto oo marka manhi ah oo kaana manhiyan canhu wax walba oo alla reebay haddaad xaramka ula qasado cadaabku waa adag yahay qofkaa la dhadhansiinayo sidaana ibnu mascuud baa ku macneeyo wuxuu yihi low ana rajulan qof bicadani abyan qof cadan joogo cadantan yeman ayaa waxaa la dhihi jiray cadanu abyan qof cadani abyan ku sugan haddii hama ou hamiyo an yacmala sayi-atan xumo inuu sameeyo cinda albeyt kacbada agteeda xumaan inuu ku sameeyo eeadaaqahu allahu cadaaban aliiman ilaahay cadaab xanuujiyo ayuu dhadhansiinayaa waa nin marka ka fog niyadiisaas marka uu xumaanta la raboodo meeshaas ilaahay cadaab buu ku dhadhansiinayaa hadda dadka marka usoo aado xaramka inay ummad ku dhibaan un iyo inay ummad yacni ku kharibaan iyo mudaaharaad iyo shaqo aan cibaadaba usoo aadeynin oo iyaga markaa yacni fasaad iyo dhib usoo aado dalalkooda uga soo tago aayaddan waciid aad u daran baa ugu sugan qolooyinkan marka shiicada ah ee iiraanta waxa ay meesha usoo aadaan shiddo iyo dhib waaye leanna wax aynan ummaduhu kala samaynin ba iyagu inay sameeyaan rabaan waana ogsoon tihiin dhacdooyinkii ka dhici jiray sideetamaadkii xaramka dhacdadii ka dhacday afarta boqol oo qof meelaha ay ama ka badan ay ku dhinteen wax aynan dadka kala samaynin ayay same ayay sameynayeen inay intay mudaaharaad ilaa xaramka ku tagaan sawiradii khumeynina ay wataan boorarkii khumeyni ayagoo wato maxaa ka khumeyni iyo xaramka iska galayna haddaad khumeyni aad qofku ou rabo ama siyaaso ou rabo waddankiisa hala joogo siyaasada laakiin meeshan ummadda islaamka cibaaday utim ay ay ugu yimaadaan waxaan kale siyaasaadka iyana yacni qof walba sidii kale oo uu qofka u samaysan kara hadduu rabo ha u samaysto laakiin inuu isagu mar walba buuq iyo dhib un ou abuuro oo kadibna marka yacni tooreeyo iyo shido iyo dhib kale intay meesha keenaan ay markaas dadkii meesha marka ay ku dooxdooxaan sidaa waa kuwii sameeyey marka dhib fara badanna marka waa kuwii ka dhashay marar badanna noocaas oo kale way samey jireen ilaahay marka dhul meeshaasi xaramkaas wixii dhibaato marka la maagan ilaahay dhibkiisa ha soo dedejiyo haddii uusan hanuun la doonin ayb leanna muslimku wax badan baa uga xiran innaga yaa meesha xukumo iyo maaha waxaan ka hadlayno dadka meesha xukumo waxay rabaan ha ahaadaan siday doonaanna ha ahaadaan baynahum wa bayna rabbihim waa innaga hadda xukunna uguma jirno iyagana yacni hadda keliya un meeshaas bay nidaamiyaan ummadday kala hagaan maadaama iyaga maamulkeeda ay hayaan rabsho iyo dhib in la geeyaa waa khalad marka ninkii marka raba isaga beledkiisa inuu siyaaso ka gala iyo ha ka gala hadduu rabo ama ha u xumaato ama ha u fiicnaato laakiin ummadda muslimiinta cibaadadooda inuu dhib u keeno ou qashqashaad iyo dhib ka sameeyo aayaddan waciid baa marka meeshaa ku sugan waid bawa-naa liibraahiima makaana lbeyti anlaa tushrik bi shay-a watahir beytiya lilطaa'ifiina walqaa'imiina warukaci sujuud wadkur xus id waqti bawa-naa aan dejinnay oon askuminay liibraahiima ibraahim makaana albeyti kacbada meesheeda makaankeeda markaan askuminay oon dejinnay wacahidnaa ilayhi waan la ballannay maxaan kula ballannay anlaa tushrik ay laa tushrik hala wadaajinin bi aniga shay-an waxba hala wadaajinin watahir dahir oo nadiifi beytii gurigayga yacni can shirki shirki iyo wacibaadat alawthaani ka nadiifi lidaa'ifiina kuwa dawaafaya u nadiifi waalqaa'imiina kuwa taagan oo ilaahay cibaadadiisa u istaagaya u nadiifi iyo warukaci kuwa rukuucayo asujuudi sujuudsan u nadiifi waadin dhawaaq fi nnaasi dadka dhexdooda bilxaji xaj uga dhawaaq xajkii ku dhawaaq ya-tuuka waxa way ku imaanayaan dadkii rijaalan raajiliina xaal ay yihiin kuwii lugaynayo wa calaa kulli daamirin mid bog laalan korkiisa xaal ay ku sugan yihiin ayb kaas oo ya-tiina kuwaa oo bog laalan oo ya-tiina kuwaasoo ya-tiina imaanayaan min kulli fajin dariiq kasta xaggiisa ka imaanayaan dariiqa oo camiiqin aada u fog maxay u imaanayaanna liyashhaduu inay xaadiraan goobjoog ay u noqdaan manaafica man manaafic lahum iyaga u sugnaatay wayadkuruu inay xusaan ismallaahi ilaahay magaciisa inay sheegaan fii ayaamin maalmo dhexdooda ay alla xusaan ayaamaha oo macluumaatin la yaqaano calaa maa calaa dabxi maa shay gowriciisa korkiisa yacnii ay ku xusaan magaca alleh rasaqahum alla uu ku arsuqay min bahiimati lancaami nicmooleyda xoole xoolaheeda xaal uu ka mid yahay kaasi fakuluu cuna minhaa xoolaha marka aada qalaysaan hadiga ka cuna wa adcimuu quudiya albaa-isa midka baasaysan oo yacni gaajada iyo faqrigu uu ka muuqdo alfaqiira ee faqiirka ee xaajada qabo huma markaa dabadeed liyaqduu ha guteen dadkii ama huma markaa dabadeed liyaqduu ha iska zuuliyeen tafathahum yacnii wasakhdooda ha zuuliyeenoo ha iska mayreenoo ha iska zuuliyeen waliyuufuu ha oofiyeen nuduurahum nadaryaalkooda walyatawafuu ha dawaafeen bilbeyti beytkii alcatiiqi qadiimka ahaana ha dawaafeen marka alla wuxuu leeyahay wadkur xus xajkii iyo sidii uu ku bilowday iyo alla aayadahan uga waramayaa ilaa dhowr aayadood marka alla wuxuu leeyahy wadkur xus id waqtii bawa-naa liibraahiima bawa-naadan waxaa bannaan in la tadmiiniyo macnaa jacalnaa marka waxay noqonaya wadkur xus id waqti bawa-naa ay jacalnaa aanu u yeelnay liibraahiima ibraahim makaana albeyti kacbada meesheeda meesha ay ku taallo aan yeelnay ama inaad sideedaba iskaga wadato wadkur xus id waqti bawa-naa aan dejinay liibraahiima ibraahim makaana albeyti beytka oo beytullaahi alxaraam makaankiisa markaa nabiyullaahi ibraahim dejinay waa kii nebi ismaaciil iyo hooyadii keenay meesha oo reer meesha soo degsaday meesha waxaa loo soo dejinayay marka in laga yacni dadka beyt alle laga dhiso dadku ay yimaadaan ooy alle ku caabudaan allaa tushrik antan tafsiiriyo waay hadday antu tafsiiriyo tahay anta tafsiiriyada laakiin waxaa shardi ah waxay ka daba dhacdaa wax macno qowl leh ama macna alxikaaya iyo wax leh hadda bawa-naana macna alxikaaya kuma jirto waa dejin dejinna hadal macnihiis maaha waa in marka lasoo qadaro wax macna alqowl iska leh markaasay noqonaya marka wacahidnaa ilayhi ee lasoo qadaraa marka waxaanu kula ballannay ballanka iyo dardaaranka hadalaa ku jira soo maaha wacahidnaa waanu la ballannay ilayhi nabiyullaahi ibraahim baanu la ballannay anlaa tushrik ey laa tushrik ha shariig yeelin bi aniga ha ila wadaajinin shay-an waxba waxayga ha iigu darin cibaadada aniga aan leeyahay waxa xaqa aniga aan leeyahay cidna ha iigu darin meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa muslimiintu markay xajka aadayaan oy kacbada aadayaan uma aadayaan inay dhagaxaas madow caabudayaan ma aha wathaniyada iyo yacnii macaalimta mushrikiinta iyo wathaniyada islaamku aada uga fog yahay cibaado laysku addoonsaday waa in meeshaa la tago ilaahay lagu soo caabudo meesha dhexdeeda wax dhagaxaas la siinayo oo isaga cibaado loola qasdayo xaggiisa ma jirto buqcadaas baa ilaahay doortay ilaahayna buqcooyinkiisa iyo dhulkiisa meeshau doonau dooran karaa adigana addoon baa tahay waa lagu wacayaa meeshaas igu caabud buu alle kuleeyahay marka meeshaasi marka xoolihii baa la qaadayaa inta la kaxeeya meeshaa la geyna dhiiggii baa lagu daadinayaa marka walhadya mackuufan an yabluga maxillahu hadyigii marka meeshaa baa lagu soo qalayaa ninkii marka meelaha ilaahay sidaa u fadilay meel kale oo alla ounan fadilin u ekeysiiyey diin cusuboo wataa marka nacam wa am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi illah nacam ilaahay kuma dhihin meeshii aabbahaa ku dhintay u qasadoo aad xoolaha iyo neefka dhiiggiisa halkaas ku daadi adoo ilaahay ku weyneeya ama waalidkaa ku weyneynaya sidaa ma dhihin ilaahay ma dhihin alle yacnii hebel turaabtiisa iyo ciiddiisa xoolaha ha la geeyo ha lagu gowraco oo nadarka meesha ha lala aada maya lama dhihin ee ilaahay wuxuu yidhi meel cibaado loo aado xoolo in lagu soo qalo ama lagu cibaadeysto liajli baraka ay leedahay darteedna loo yeelayo sidaa oo aan meelaha ilaahay barakeeyey aan ahayn male lidalika nabigu wuxuu yihi laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid masjid alxaraam wamasjidi haada iyo wamasjid alaqsa meelaha ilaahay isagaa doortay innaga ilaahay doorashadiisa maan ku haysanaana ma ku qabsan karnaa waa maya ayb xoolahan marka meelo mucayana loo wado ee laleeyahy may meel kale laguma qali karo hebela iskale waa xoolihii awowgay hebel neefkan wuxuu u daaqayaa sheikh hebel isagaa loo nadiray hadda ka horaan yacni anoo jiran tegay meeshii markaasa ilaahay waxay siiyey hadda ka hor aanoo faqri i baabi-iyey baan tegay markaasaan yidhi sheekh hebelow haddaan faqrigan ka baxo sanad sanad walbo neef inaan halkaa kusoo xiro oo aan tur turbadaada aan korkeeda keeno oon ku qala igu ballan nadar ilaahay baa iska leh wamaa anfaqtum min nafaqatin ow nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamu wixii ilaahay lahaa yaad cid kale u meerisay dhulkii ilaahay barakeeyeyna ee isagu ou doortayna intaad ka qaaday baad adiga meel iska caleemo saaratay wadaad ku jiro ama aan la ogeyn wax ku jira xataa marka alla subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay meeshaabaa marka macaanidaabaa marka ku jirto kacbada uma taagna in iyada la caabudaya allah la caabudaya bal shirkiga waa kaa iska daabaaba lagu bilaabay anlaa tushrik ay laa tushrik ha wadaaji ha shariig yeelin bi aniga hayla wadaajinin shay-an waxba xaqayga cid kale hayla wadaajinin wa tahir dahir beytii aniga gurigayga kacbada weeyaane ka dahir oo ka nadiifi yacni maxaa laga nadiifinayaa min cibaadati alawthaan asnaam cibaada caabuditaankeed ka dahir lidaa'ifiina kuwa dawaafaya u dahir waalqaa'imiina kuwa taagani ilaahay isu taagayo u dukanayo u nadiifi shirkiga iyo waxaa uga nadiifi warukaci kuwa rukuucaya ee sujuudi sujuudayo aayaddan marka waxaa laga qaatay lidaa'ifiina maadaama lasoo hormariyay walqaa'imiinana gadaal laga keenay haddii meesha la dawaafayo kacbada ay noqoto ninka dawaafayo iyo ninka salaada dukanaya kee ku xaq badan ninka dawaafayaa ku xaq badan leanna ilaahay iyadoo soo hormariyay dawaafka marka daa'ifka xaajaadkiisa ayaa laga hormarinayaa dadka dukanaya leanna qofka tukanayo gadaalo isaga tukan karaa laakiin ninkan dawaafayo halkan isaga dawaaf baa asal u ah salaada laakiin meel walba waa lagu dukan karaa dawaafku meel walba laguma dawaafi karo halkaana marka culimadu meeshaa way ka fahmeen walidalika maqaamu ibraahiimka wuxuu ku dheganaa jiray kacbada cumar waa ti waa kii soo sikiyey liajli dawaafka si uu dadka ugu fududaado meel dhexaa la keenay meesha uu joogo meeshaana marka culimada waxay kasii qaateen in lasii fogeyn kara xataa maqaamu ibraahimka meel gadaale in la dhigi karo sida dadka dawaafayo loogu fududayo salaadana xaramkao dhan masjidka oo dhan ayaa labada ragco maqaamu ibraahimka qofka uu ku tukan karaa waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala waadin ay wanaadi dhawaaq fi nnaasi dadka yacni u dhawaaq bilxaji xajkii ugu dhawaaq ya-tuuka way ku imaanayaan markaasi rijaalan iyagoo lugeynayo waxaa la yidhi marka nabiyullaahi ibraahim marku dhisay kacbadii ayaa alla sidaan amray markaasuu nabiyullaahi ibraahim uu yihi wamaa yabluqu sawtii codkayga xaggee muxuu gaarayaa codkayga markaasaa alla yidhi calayka aladaan adigu dhawaaqa ayaa korkaaga ah wa calaya albalaaq anaa dadka gaarsiinaya adigu iska dhawaaq faqaama ibraahimu cala almaqaami maqaamkuu ku istaagay fairtafaca almaqaamu maqaamkii waa kor noqday xataa saara ilaa uu noqday ka adwali ljibaal buuraha midka ugu dheer bacdi riwaayaatna waxay leeyihin jabalu abi qubays ayuu koray meeshaa markuu fuulay ayuu marka dhawaaqay alaa ina rabbakum qad banaa beytan rabbigiin kacbou dhisay beyt wa kataba calaykum alxaja xaj buuna idinku farad yeelay ila lbeyti faajiibuu rabbakum wa rabbigiin ajiiba faajaaba waxaa ajiibay kullu man kaana yaxuju min aslaabi alaabaa'i wa arxaami alummahaat qof kastoo ilaahay u qoray inuu meeshaa tago isagoo dhabarka aabbayaalkiis ku jira u ajiibay sidaabaa aharkan uu leeyahay oo wuxuu yidhi labayk allaahuma la marka saasuu yidhi walidaalika marka qofka uu meesha tagana sidii unbau dhahayaa labayk allaahuma labayk ya-tuuka way way ku imaanayaan rijaalan iyagoo lugeynayay ku imaanayaan wa calaa kulli daamirin mid kastoo bog laalan oo bog duuban sidii loo soo socodsiinayey mid kastoo bog laalan dushiisa iyagoo ku sugan bay ku imaanayaan calaa kulli daamirin marka owrtiina waa noqon kartaa fardihiina waa noqon karaa owr bau ku owr ama yacni geel baa ayay ku imaanayaan iyagoo fuushan geelaas oo marka bog laalan si uu markaa socodka kartina ugu yeesho ama socodka dheer dartii sidaa kusoo noqday wa calaa kulli daamirin mid kastoo bog laalan korkiisa xaal ay ku sugan yihiin ayb kaas oo ya-tiina calaa kulli daamirinta marka ayaa ya-tiinada laga sifeyna mid kastoo bog laalan korkiisa xaal ay ku sugan yihiin kuwaas oo ya-tiina imaanayaan min kulli fajin dariiq kasta xaggiisa ka imaanayaan dariiqa oo camiiqin aada u fog ayay ka imaanayaan dhul ilaahay baa laga imaadaa liyashhaduu maxay u imaan ayay ayay maxay ugu imaanayaan meesha marka liyashhaduu inay xaadiraan manaafica manaafic lahum iyaga u sugnaatay manfaca adduunyo iyo mid aakhiro inay meesha kasoo helaan manfacada ugu badan oo laga helayaa waa maxay dembi dhaaf man xaja hada lbeyta beytkan qofkii xajiyo falam yarfud aan af xumoonin hadal xumi aan la imaanin walam yafsuq daacada aan ka bixin rabbi rajaca ka yowmi waladathu ummi hooyadii maalinkay dhashay buu soo noqdaa isagoo dembi ka ah xadiidkii kale wuxuu ahaa walxaju lmabruuru laysa lahu jazaun ila aljanna xajka loo baarinimo falay abaal kale male janno unba abaal u ah manfaco ka weyn maa jirta dembi dhaaf iyo janno adduunyadana manaafic baa laga soo helaayo midda wuxuu ka raadsanayaa meeshii caafimaad iyo waxbuu raadsanayaa ama ha ahaado dawooyin uu meeshaa ka helaayo ama ha noqdo zamzamkaas iyo uu cabayo mid wuxuu u tegayaa tijaaro meesha alaab iyo badeecu halkan kasii qaadayaa waana xajinayaa badeecadaasna waa gadanayaa waxbuu kasoo helayaa mid ummaddii maadaama ay isugu imaanayso waxa aada rabto inaad soo gadato waa ka hele meeshii taana marka ilaahay waa ka dhahaya laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum manaaficdu marka kuwa adduunyaya kuwa aakhiro ummad baad baranaysaa waayo aragnimaad kasoo helaysaa wahaakada wayadkuruu inay xusaan ismallaahi ilaahay magaciisana inay sheegaan fii ayaamin maalmo dhexdooda maalmaha oo macluumaatin la yaqaano maalmaha marka macluumaadka ah ee markaa la garanayo waa tobanka maalmood oo dilxijo oo xajka uu la gudagelayo calaa maa kii calaa dabxi maa shay gowriciisa korkiisa inay ilaahay ku xusaan rasaqahum alla uu ku arsuqay oo min bahiimati lancaami nicmooleyda nicmooleyda xoolaheeda ah xoolaha marka geela iyo lo-da iyo ariga oo ay hadyi ahaanta u qalayaan markay qalayaanna inay bismi illaahi allahu akbar dhahaan ayb fakuluu minhaa fakuluu cuna minhaa xoolaha xaggooda ka cuna amarkan marka noo amar noocee ah waa amru ibaaxa waa ka cuni kartaan xoolaha aada qashaan oo aada markaa gowracdaan waad ka cuni kartaan mas'ale fiqhi ana meeshan waa ku jirtaayo hadyiga hadduu sunno yahay iyada waa la cuni karaa war male haddii hadyigu uu yahay hadyi waajib ah hadyiga waajibkaa waa midka mutamatica uu bixinayo qaarinka hadyiga uu bixinayo waaye hadyigaas maadaama uu waajib yahay kafaarada oo kale waaye qofka ma cuni karo leanna waxa adiga aada bixinaysay waajibka kugu ah adiga iskuma soo celin kartid oo inaad dheefsataa ma aha alimaamu shaafici isagu marka sidaasuu qabaa haddii ay tahay damka kugu waajibay kafaaro ama fidyana u dhowaan maysid oo waad dadka unbaad siinaysaa fuqarada xaramka udxiyada iyadana labaa loo kala qaadaya udxiya manduura ah hadday tahay midaad nadar ku gashay udxiyaad gowracday nadar baad laakiin ku gashay waajibay noqotay ma cunaysid hadday laakiin udxiyadii sunnada iska tahay waad cuni kartaa fakuluu cuna minhaa iyada xaggeeda minhaa qaarkeed ka cuna xaggeeda ka cuna wax kamida ka cuna wa adcimuu quudiya albaa-isa midka baaska iyo dhibka uu ka muuqdo fii hiyaabihi wa wajhihi alfaqiira ee faqiirka ah siiya kaa wax ka siiya uma liyaqduu tafathahum laamku waa laamulmri uma iyo waaw iyo haddii laga hormariyo waa la reebaa uma markaa dabadeed liyaqduu liyaqduudan laba macnay leedahay labada macnona tafathahumtay ku xiran yihiin attafathu maxaa laga wadaa culimada qaar waxay yidhaahdeen luqawiyiin ah ereygan erey luqa carbeed markii hore ee aada loogu yaqaanay maahana tafsiirka unbaa fasiray qur-aanka qaar baa sidaa dhahay qaarna waxay leeyihin maya ee attafathu waxaa laga wadaa qofku baasa basaasnaanta iyo qofka oo aan subkanin oo aan dhaashanayn ayaa laga wadaa waa wasakda marka qofka ku taallo haddaan marka tafathahum wasak aan ka macnayno macnuhu wuxuu noqonayaa uma markaa dabadeed liyaqduu ha iska zuuliyeen tafathahum wasakdoodii wasaqda marka ha iska zuuliyeen maxaa laga wadaa timaha iska xireen ilaa xajka iyo cumrada iyo xalqibaa ka mid ah ninka xaajiga soo u joogo waa basaasan yahay oo barafuun ma marsanayo saliid ma marsanayo waa yacni lixda maalmood ama shanta maalmood uu xarman yahay basaasaa ka muuqato maalinta tobnaad marka wasaqdii zuuliya waa timihii xeera sidaa waa laga macneeyey oo barafuunkii iyo udugii iyo kusoo no ayaad kusoo noqonaysaa haddii marka tafathahum bimacna nusuk aan ka macnayno wuxuu noqonayaa uma markaa dabadeed liyaqduu ha guteen tafathahum acmaashoodii xajka ha la imaadeen waliyuufuu ha oofiyeen nuduurahum nadarkoodiina ha guteen waliyatawafuu ha dawaafeen bilbeyti gurigii alcatiiqi qadiimka ahaa ama jabaabirada laga xoreeyey waliyatawafuuna amar baa meeshan ku jira walamru yaqtadi lwujuub dawaafkanna waxaa loo jeedaa dawaaful ifaadaha waa midka marka carafa laga yimaado maalinta tobnaad bilowdo dawaafkaa marka qof kasto ama qaarin ha ahaado ama mufrid ha ahaado ama mutamatic ha ahaado qof kasta waa laga rabaa maalintaa dawaaf inuu dawaafo maalintaas iyo maalmaha ku xigo waa dib waana u dhigi karaa dawaafyadu waa saddex dawaafu lquduum iyo dawaafu lifaada iyo dawaafu lwadaac dawaafu lquduumka fii xaqi lqaarini wlmufridi waa sunno fii xaqi lmutamatici waa waajib oo dawaafkii cumradiisa waayo ileena ayb dawaafu lwadaacu waajibaadka xajkuu ka mid yahay qof kastaa waa ku waajib marka laga reebo naagta xaydka uu ku dhaco iyadu waa laga ruqseeyey inta kale laakiin waa laga rabaa hadduu samayn waayana ou ka safro maka masaafatulqasri ou ka safro isagoo oon samayninna calayhi damun qofka dhiig baa ku waajibaya dawaaful ifaadahana waa rukni asaga wax bedelna ma leh waa waajib wax isaga kuu bedeli karaana ma leh waqti ou dhammaanaya ma leh haddii aada maalinkaas intaad maalinta tobnaad dhagaxda tuurato tintiina aada xiirato naag maahan inta kale waa kuu xalaal haddaad galab maarkaa dawaaf samayso dawaafkii ifaadaha aada ku darto kulli waa kuu xalaal oo waxaad noqonaysaa nin xalaal kaamil ah kaamil ah meeshaas marka meeshaas dawaaful ifaadaha waqtibuu bilaawdaa waqti ou dhammaada male haddaad iska soo tagto adoon samaynin waa kugu qoortuu kuu suran yahay waa inaad mar kale intaad baxdo dawaafkii ifaadaha iska soo guddo in allaale inta aada maqaadan samaynin dawaaful ifaadahana naag uma dhowaan kartid intaas adiguna marka waa iska xayiran tahay isaga marka waqti ou dhammaanaya male maalinta tobnaad buu nebigu sameeyey qofku laakiin waqtigii uu fursad u helo ayuu dib u dhigan karaa waliyatawafuu ha dawaafeen bilbeyti beytkii alcatiiqi qadiimka ahaa ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed